bismillahi raxmaani raxiim xutuubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa saaka waa berigii u dhaqaaqay dhinaca degmada taleex oo awalba aanay ka fogeyn oo meel u dhow ay deganaayeen si nabadgelyaha ayay ku gaadheen degaankuna way soo dhaweeyeen si wanaagsan bay odayaashii waxay kaga hor yimaadeen meel labaatan kilomitir magaalada u jirta si wanaagsanna waa loo soo dhaweeyey si nabadgelyaha ayay ku degeen oo ay ay halkaa dadkii odayaashii kula shirayaan waana ciidankii kormeerka ee awalba tegi jiray oo si nabadgelyaha ku mari jiray xuduudaha maadaama degmooyinka u kooneeya ay ka mid tahay degmada taleex sidaa daraaddeed si nabadgelya ay ku tegeen waana nabad qabaan xaalwa xaaladii oo kalena kama taagna waana kormeerka caadiga ahaa oo sanad bishii hore ee afraad abriil shan iyo tobankeedii saasoo kale ugu tageen kormeer dabeedna markay maalmo joogeenna si nabadgelyaa bay meelihii kale kormeerka ay u mariyeen ugu dhaqaaqeen marka inta dhacdee dhaqdhaqaaqa ciidanka waa intaas wey wax iska horeaadi kama dhicin haba yar hataa hal xafa kama dhicin maruu ka hadlayey halka uu ku dambeeyey shir halkaasi odayaasha iyo siyaasiyadta deegaankaasi uga socda ayaa sheegay warkaa waanu xellay laakiin wax shira oo aan meesha ugu tagnay ma jirin oo marka hadkaa ka socday ma tegin odayaashii degaankuna way soo dhaweeyeen wax kaloo shirana may wadin nabadayn iyo waxaa jirtay isku dhac beelaha xataa beri xataa dhex mare beelaha degaanka marka nabadayntaas iyo ciidanku hawshaana wuu ka shaqayn doonaa laakiin wax shiroo ciidanku ugu tegay ama meesha ka socda maanaan arag garabkii odayaasha waa walba saakaba kaga hor yihiin meel labaatan kilomitir ku jirta magaalada ayay shirano leeyihiin oo madaxdii ciidanka saraakiisha hogaaminaysay baa shirano leh si arrimaha nabadgelyada ee beelaha qaar haru dhex marayna ay maaragtay u nabadeeyaan oo looga wada hadlo marka shirarkaasna waa socdaan wixii kasoo bixi doonana dib baanu kala soo socodsiin doonaa